maanta sidii loo balansanaba waxaa dooda dacwadda lahaa dowladda soomaaliyeed in ay ka jawaabto doodii shalay kenya ay ku istaageysay ku diideysay awoodda ay maxkamadda u leedahay inay dacwaddan dhegeysato taas ayay ku salaysnayd jawaabta dowladda soomaaliyeedna runtiina dee si cad oo keexan ayay usoo bandhi ayaan u bandhignay anagoo kaashanayna qareemadeenii iyo tiimkii hawshaan xisaarka haddii aad faahfaahin naga siisid marka muxuu ahaa nuxurka doodda dowladda soomaaliya nuxurka doodda wuxuu ahaa in awood ay u leedahay maxkamadan in ay dacwadan dhegeysato waxaanan ka fiirnay dhinacyo badan dhinaca qawaaniinta caalamiga ah dhinaca onclos dhinaca muxuu ahaa isheeg m o u gi dowladda kenya ku doodaysay dhinac walba marka laga eego in ay maxkamadani awood u leedahay dhegeysiga dacwadan oo ay go-aan ka gaari karto taas ayay nuxurka dacwad doodadeeda ku salaysnayd wax badanna waa laga hadlay oo dhinacyo badan saameynayay si loogu cadeeyo maxkamadda doodadeedu sida ay u leedahay qiimo ama ay u leedahay value ah in la dhegeysto oo ay ku go-aan gaarto sidaan ka warqabno dowladda kenya shalay waxay ku doodeysay in kenya iyo dowladda soomaaliya ay gaadheen heshiis is-afgarad ah marka maxaad idinku ku diideen heshiiskaas heshiiskaasi sida aad ka dhegeysan kartidba doodii dowladda soomaaliyeed ee maanta waxaan qaaxnay in heshiiskaani aanu qusayninba haba yaraate ee dhinaca xalinta isqabadka xuduudda dabeedka ee uu ujeedadiisu ay ahayd oo keliya ujeedo kale in loo sameeyey ujeedadaas oo ahayd in submissionka labada dowladoodba laga rabay waktigaas in ay continental shelfigooda ama muxuu ahaa insheegay qof qof qaaradeedka badahooda ay ku gudbisaan muddo kooban in aanan qolana qolada kale hor istaag ku sameynin sidaas ayay ahayd ujeedada ugu weyn oo oo m o u ga ma aysan ahayn haba yaraatee mid lagu xalimayo muranka badda ama xadeynta xuduudaha labada dal taas ayaanan u cadeynay sidaa darteedna ujeedadii laga lahaa m o u guna waa la gaaray oo labada wadanba waa gudbiseen haddana waxaan rabnaa in arrintii lahaanshihii milkiyaddii iyo xuduudihii aan ay maxkamadda ay go-aanka gaarto sidaas ayaan doodadeeda ku salaysnay su-aasha marka dadweyne badan ay isweydiinayaan ayaa ah maxaa muranka geliyey xadka badda soomaaliya badda soomaaliyeed muran anagu maanan gelinin cid kaloo dowlada soomaaliyeed oo gelisayna ma jiro walaa mas-uuliyiin soomaaliyeed oo geliyeyna ma jiro dowladda kenya ayaga ayaa si unilateral ah oo keligeed ah u jeexatay xuduud calaamad u samaysatay two thousand five kii isla markaasna ku garanti garaysoo siisay dambaniyo ajaanib ah in ay ugu sameeyaan muxuu ahaa ay mubaaris uga sameeyaan muranka xuduudeenana maalinkaas ayay bilaabatay wax ay soomaalidu bilowday ama dowlad soomaaliyeed ay bilowday ama cid kale bilowday ma ahayn dowladda kenya iyada ayaa si keligeed go-aan u gaartay oo xuduuddii iyo caalamiga ahayd iyo midii rasmiga ahayd iyadoo ka faa'iideysanaysay durbarkeena iyo dowlad la-aanteena iska jeexday taas ayaana dowladda soomaaliyeed ka hadashay markii dambe oo tiri no taan uma shaqeynaysa arrintan